iyo ewsa dhammaadi wejigi lamaadee reedengeliisyo ka beelo walaalagahay ee ka dagaalamay degmada luuq ee gobolka gada iyo wayba culimmada degmada saytiyo hadhawaayana nabadiyo xalka lagu deeri dagaaladiiyo ka dhimadeen dadka shacabke waana ka baaba-een hanti badan oo shacabka usaleeya gudoomiyaga maxkamada shareecada degmada luuq sheekh cabdi iyo qaar kumid ee culimo awdiinka degmada sayti iyo wayba iyo walfayla ka tilmaameen tilaabooyinka nabadeed oo yowadaan maamulka jubbaland iyo dowlada federaalk soomaaliya culimadiiyo wayba saasaatow sheegani in walnaku xumaadiyo ataa falalka foolaxun ee mararka qaarkood iyo deegaanada hooseedo degmada luog haana sayti oyo ka sheegeen iyo dhibaatay koran wadahadaladan dhexay beelo soomaaliyeed gaar ahaan beelogii walaalagahay ee ka dagaalamay degmada luuq bismi illah alxamdulilahi rabi alcaalamiin wsala allahu wsalam calaa sayidina maxamed wcala alihi wasaxbi wasalam wqad qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutuna ilaa waantum muslimuun alxamdulilah ilahay baa mahad iskale allihii isugu kaana keenay majliskan awalan rabbi subxaana watacala mahad u sugnaatay haaniyan waxaan halkan usoo istaagnay haddaan nahay culimo udiinka degmada degmada luuq waxaan halkan usoo istaagnay waaqi nabadeed ee hore loo jeediyey hadday culimo udiinka tahay hadday dhaqanka degmada tahay haddii wafti yimaado uu yahayba waxaan leenaha markaa war ilaaha laga baqa dadka diriraayo degmada luuq ku wada nool waxaa tihiin dad walaalo ah wax hadda idin dhex yalo oo kala ma jiraan ilaahay ha laga baqo waxaad ilaahay oga baqdaan dhibaatada islaamka waa la demiyaayo lama huriyo nin haddii uu khayr wadana waa la saacidaayo lama daba furfuro dadka wanaagsan ee u sacyinhaya habeenkii u soo jeedo maalinkii u fadhiyo ee khayrka raadinhaya iyo wanaagga iyo sutaga raadinayo dadka daba furfuraya waxaan leenahay ilaahay ka baqa oo dadka dhibaatada ka daaya oo dadkiina makasta la hadla labada beelood oo hadda ugu daran waa macalin weynay reegabaaweyn waxa dabka uu ka dhex socdo ilaahay ka baqaan leenahay oo dhibaatada joojiya oo aamina dadka maxaankura idiin kala garnaqaayo oo islaamka oo idiin fadhiya aamina oo nin walow wixii aad sheeganaysa halkaa ka sheego waxaa mamnuuca ummadda soomaaliyeed waa laysdiriraa waa laysdagaalaa waa laysdilaa laakiin dabka waxaa la yidhaha waa mamnuuc adduunweynaha meel ay ka dhacda ma jirto guri la guba ma jirto ilaa waa wax hadda cusub aan hadda arkayna waahay waxaan leenaha marka qolooyinkaas baaqa aan u dirayna waxaa weeye war dabka ha la joojiyo war guryaha yaa la gubin war ilaahay ka baqa war ilaahay subxaana wa tacaala asaa dadka asaa cadaaba ummadiiso dab asaa maxaan kura ku dhiirada laakiin ibni aadan inuu wax guba sharci ma aha taas waxaan leenahay dadkii falka xun geystay xalayto shala iyadoo wanaag loo hoyday oo wanaaggii bartanka looga jira oo dadka walaalaha ah ee maxaan ku rahay shala sabeyn loo kala qaaday gacanta isgeliyeen maxaan ku rahay saakana wadahadalka in loo sii gudbo la rabay in xala haddana dab guri la geliyo oo guryo shan iyo toban a la gubo saaka haddana jawaab kale la bixiyo war ilaahay kaga baqaan leena taas yaan leenahay waxaan rabnaa wanaag baan rabnaa waxaan rabnaa nabad baan rabnaa war nabaddu qofka bil'aadamka hadduu nabad waayo noolal ma hayo war ilaahay ka baqa oo maxaan ku ra u hogaansana dadka maxaan ku radaa nabadda wada khadariya oo ilaahay ka baqa